bismillaahi raxmaan raxiim taariikhda magaalada gaalkacyo lasoo wada degay waa taariikh u baahan waqti ku filan in la siiyo laakiin waxaan rabaa inaan si kooban haddii ilaahay idmo u iftiimiyo wadanka gumaysiga ka hor waxaa ka jiray saldanooyin soomaaliya xukunta sida sayidkii iyo cali yuusuf iyo islaan aadan iyo saldanooyin noocaasa oo boqor cismaan iyo ismaamullah jiray soomaalidu leedahay oo traditional oo dhaqan ah sida kii sayidkaoo kale wuxuu ahaa dee xornimadoon oo jihaad buu ahaa wadanka waxaa lagu xisaabtami jiray biyaha biyuhuna waxay ahaayeen balli iyo ceel iyo durdur dhulka biyaha lagu xisaabtami jiray dalku afar qeybood buu u qeybsanaa nugaal mudug golol dibir iyo doollo doollo waa dhulkan loo yaqaano wardheer iyo eriyadeeda nugaali waa wixii loo gaaro eriya garawe iyo durduradaas mudug waa dhulkan dooxada mudug ah oo ceel bardaale ilaa iyo intaan magaaladan aynu hadda joogno gaalkacyo ilaa bacaad weyn magaca horta mudug la yiraahdo dhulka iska lahaa oo loo yaqaan waa dhulkaas golol waa wixii u degan u daadega qoryahaardaaye iyo afgubasoorey iyo ereyadaas dibir waa wixii biyahaas golol bahalkii hobyo iyo ceel dibir iyo ceel huur iyo ereyadaas dadku marka deegaanka waa kala degenaa maadaama deegaanka la kala degenaa dhulkan dhul istraatiiji u ahaa oo sidarooyinka xukuumadaa jiray oo dhan muhiim u ah kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo lixdii yaa cali yuusuf iyo sayidka nimbe col wuxuu ka soo diray dhinac waxay ku talagaleen nin walbaa wuxuu is yidhi aada qabsatid ceelkan gaalkacyood ou markaa u arkayey inuu muhiim u yahay isballaarinta xukunkiisa iyo isku xirkiisa taalladan aada hadda aragtaanoo dowladda hoose ka dhisan masaajidka alhudda kasoo horjeeda yaa xilligaa la bineeyey dalla-aan nin la ohan jiraoo naaib cali yuusuf ahaabaa dhisay bilaabay dagaal baa ka dhacay gabayay lahayd taariikh dheer bay lahayd dib baynu ka geli doonaa xilligaa dad baa deganaa dhulkan oo ku noolaa oo ceelasha iyo carshinta deganaa oo markii dambe talyaanigii iyo ingiriiskii iyo gumaysiyadii carada yimid ugu yimaadeen oo deegaan ahaan u diiwaangeliyeen oo u yaqaaneen waana deegaanka waa dadkan daaroodkaa qolyahan walaalahayaa markaas sadanada cali yuusuf bay ku jireenoo hobyo iyo wixii ka galbeedeeya iyo eriyadeedaasaa deegaan u ahayd waxaa la isugu yimid waxaan filayaa dagaalkii ugu horeeyey oo labadan beelood ka dhex dhaca wuxuu ku yimid daaqsin galriix wuxuuna ka dhacay meesha la yidhaha hoobaaq kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii laba dagaaloo isku xiga oo lix bilood u dhexaysay ahayd dagaalkaa dagaalkii xigay oo jawaabta u ahaana wuxuu dhacay isla sanadkaas waxaa lagu magacaabi jiray golol buuxshe labadaa dagaal wixii ka dambeeyey afartan iyo saddexdii leegaa dhalatay xilligaas wixii ka dambeeyey xornimo doon baa yimid hobyo saldanadeedii cali yuusuf waa la jabshay dadku wuxuu usoo guuray dadkii ganacsatada iyo kabarada iyo mushtarka haystay waxay usoo guureen gaalkacyo sidaasaa marka horta magaalada dadkan isdhexgalkooda ku bilowd kadibna si deg degaa dadkii waxaa u dhexshay xornimo raadintii iyo leegay iyo wixii lasoo maray iyo halkaa dadku magaaladan markii lasoo wada degay dadna dad waxay ahayn magaalada mushtar iyo nolol iyo ganacsi iyo xukun ku haysta dadna waxay ahaayeen dad markaas noloshaa iyo busineskaas iyo ganacsigaas soo raacay xaafadan wada jir laakiin soomaalidu inta badan u taqaana baraxle yaa walaalahayo degeen sidii xilligaa loo degay baa haddeer weli loo kala xadaysan yahay marna dadku isma dhexgelin oo deegaanka ama miyi ha noqote ama magaalo ha noqotee layskuma darman xilligii kacaanku xataa soomaaliya la yidhi qabiilkii waa la aas dadku laba qaybood baa magaalada gaalkacyo waxaa ka jiri jiray dagaal xaafadeed ciyaalku ay istuuriyeeyaan oo la yidhaahda baastiya digir waa wax caan oo la yaqaan marka saasaa lagu soo wadegay Waa- waa waaya markii lasoo wadegay maadaama qolan meesha ay degeen qolan ay ahay qolo soo guurta oo een, ka soo guurtay een, deegaan kaleeto ma jireen wax wadahadala oo- iyo xeer markaa la samaystay mase soomaalinimadii baa dadka qaado saasa lasaga wadegay
way jirtay xeerar xeerar la samaystay xilligaas da- dadka dadnada deegaana oo ceel iyo carshin iyo biyoleh buu ahaa oo dhulkii tala ku leh Eh, dadna dad yimid oo marti ay ahaayeen martinimadaas ceelal baa la siiyey dadkaas waa la soo dhaweeyey dadku xigtuu ahaa xigaal buu ahaa xidid baa la ahaa Een, waynu ka warqabnaayoo taariikhda markii hadda dib loo raaco waynu heli doonaa sideeda haddaan gaalkacay taariikhdeeda la cadayna jamaal runta markaan kuu sheegay la heshiinayo waaya waxaa jiray een, xilligii gumaysiga oo kaleeto waxaa la sheegay in xu- gumaysigii isaga dambeeyey dalka in xuduudo la sameeyey oo isagu uu dadka qabaa'ilka xuduud u kala sameeyey ma jirta arrintaas arrintaasi waa jirtaa ingiriiskuna deegaamadii u deganaa xuduuduu u sameeyey afrika oo dhan talyaaniguna xuduuduu u sameeyey beelihii deegaamadii uu deganaa ee haystay so- dadkii deganaa annaga iyo walaalahaiyo xuduud waxaa noo ah xariiqa la yidhaah liineyo tumaseli wuxuu ka soo bilowdaa ee, meesha la yidhaah dabarow wuxuu maraa wargalo wuxuu ka dusaa eriyadaas wargalo ku aadan waa khariirad dhigan oo rasmiya oo internationalah oo wax hadda africa ku kala degan tahay ah oo labadii wadan oo isqabta ama labadii qoys oo isqabta referenska hadda ugu dhow oo la raaca waa isaga kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii xamar markii la isugu tegey oo ciidamada eh, markaas ssd f iyo s n d u waxay joogeen xuduudii liineya tumaseli ay ku lahaayeen wargalaa la deganaa eh, taariikh jirtoo runay ahayd halkaa iyadoo la degan la wada degan yahay baa xamar la isugu tegey wada hadallaa dhashay Een, allah u naxariistay cabdulaahi yuusuf iyo jenaraal caydiid iyo iyo cali ismaaciil saddexdaa nin baa liider ka ahaa saddexda urur Ee, heshiiskaasi conflicti buu dhaliyey conflictiga uu dhaliyey waxaa ka- wuxuu ahaa beesha caalamkan raalli ka ahayn in soomaali isu madax bannaan intay heshiisa danteeda ka wada hadasho waynu ka warqabnayo wuxuu dhalay u s c s n a in lagula diriray maxaad heshiiskaa u qaadateen dagaalkii aada maqasheen een, maraykanka iyo dhex maray u s c s n a yaa halkaa ka dhacay ulajeedkuna wuxuu ahaa hadeerna aan qabaa mushkiladda saddex iyo labaatan sano kadib gaalkacee dib uga abuurantay wax beesha caalamku ay raad ku leedahay oo sabab u tahay inay tahay een, oo nala ku soo xawilay maalintaas xamar la joogay ciddii joogtayna way joogtaa hadeerna qoraalka way ku caddahay waxaa laga wada hadlay magaalooyinku haddee qof walboo soomaaliya magaalo dhista oo wax ka dhista askarinimaha ku tago shaqaalanimaha ku tago xigtaha ku tago ganacsiha ku tago magaalooyinku waa magaalooyin dadka ka dhexeeyey waa la wada dhistay laakiin mushkiladda jirtay oo markaas magaalooyinkana cudurka soo gelisay waxay ahayd daaqsinta arrintaas ah markii jenaraal caydiid iyo een, cabdulaahi yuusuf iyo cali ismaaciil oo saddexda jabhadood kala haystay heshiiska ay soo galeen iyagu xaggee ku- ee, waxaa lai sheegay inay jireen heshiiska ay soo wada galeen oo ku salaysnaa een, sida xuduudda ay noqonayso sida loo kala deganaanayo iyo sida lagu wada noolaanayo
heshiiskii wuu yaalaa hal qodob baa ka fulay qodobka ka fulay wuxuu ahaa magaalada gaalkacyo ee, garabkii u s c s n a in la keeno oo ay wax ka soo degaan laakiin hal qodoboo kale oo fulay ma jira hadduu rabaa waxa saaka dagaalka saddex iyo labaatan sano kadib soo celiyeyna waxa weye dhammaystir la-aanta heshiiskaas heshiiskaasi wuxuu ku salaysnaa dhulka beeluhu inay u kala leeyihiin oo u kala deganaan doonaan oo loogu tixgelin doono abaaraa la isugu guuri karaa siyaalo kalea la isugu guuri karaa laakiin dhulka xuduudaha deega- daaqsintu inay yihiin xuduuda dhaqameedyadii xilligii gumaysiga ka hor iyaduna waa caddahay waa laynkaa laynaya tumaseli iyuu ku cadiyey saasaa marka maxaa marka keenay gobolkan in had iyo jeer colaada ay ka dhacdo mar haddii saas heshiis loo ahaa oo laystagaalo oo colaadan maxaa soo celcelinaya waxaa colaadan soo celcelinaya ee, mushkiladda soomaaliya oo dhan haysata oo guri walba soomaaliyeed maanta ka taagan oo qaybo badan soo madhay Een, walaalahayo halkan ilaa iyo siliga kenyay tageen reer kasta oo soomaaliya waxbay ku qabsadeen qolo walba ayaan baa la diriray waa la soo waday waa la soo waday waa la soo waday aakhirka kulla shayin yarjicu ilaa aslii baa dhacday sida shirkii cadaado ka muuqatay oo hadeer aan cidina inkiri karin oo odayaal iyo ismo iyo kulli ay uga hadleen oo ku saabsanayd in xuduudda galmudugta lagu sameynaya cadaada ay tahay meesha la yidhaahdo buurtille damacaa walaalahaya ku jiraa mushkiladda gobolkan ka hari la-ata damacaasi inta uu jirana lama heshiin karo waxaa lagu heshiin karaa saaka soomaali dagaal baa dhacay waa lagu kala guura saaka gaalkacay qolana maxaskama taal inta xabadii waa la joojiyey dadaalka ay dowladda dhexeya galeen iyo maamul goboleedyadu waa soo dhoweyneynaa laakiin waxaan rabnaa gaalkacyo inaan loo celin wax dambe oo beynilxayaa walmowd ah baraalis inay ahaato noloya geeri wax u dhexeeya gaalkacyo waa hal magaalo waa hal deegaan waa inay yeelato gaalkacyo qorshe cad oo qof kasta oo soomaaliya oo ku noolaanaya uu damaanad uu naftiisa iyo maalkiisa ku aamini karo uu helo waayahay magaaladan gaalkacyo waa magaalo magaalo maxamed gobolka mudug ma u malaynaysaa in ay dhibaatadani ka imanayso maamuladan wadadegan meesha oo iska soo horjeeda inay ka imanayso oo meeshii ay ku habboon tahay in si kasta ha loo wada hadlo wuxuuna lagu heshiiyey in meesha hal maamul lagu soo dabaalo in adeer waaba sheegay dhibta jirtaa waxaa weeye magaaladan gaalkacyo ma qaadi karta laba maamul horeyna weligeed uma ay yeeleen hadda ka hor ingiriis baa qabsaday talyaani baa qabsaday soomaali baa ka soo talisay gaalkacyo hal maamul magaalooyinka kaleo soomaalida la xeerta magaalooyinka kale majority iyo minority baa loogu kala noolyahay dad deegaanka u badan iyo dad la nool xamar baa saasa baydhabaa sidaasa beledweyneha saasa jawhar baa saasa xataa puntland magaalooyinkeedu waa sidaa waa lagu kala tiraroon yahay deegaankaa cidda ku badan baana magaalada taladeeda haysa waxaan rabnaa marka hadda dowladda federaalka iyo igad iyo beesha caalamka hadday waxa ay wadaan oo dhexdhexaadintaa run ka tahay waxaan rabnaa annaga iyo walaalahay intana dhex fadhiistaan oo weliba soomaalida kale oo soomaali wanaageeda danaynaysaa ay yimaadaan inaan annagu ama dembiilayaal noqonno ama walaalahaya dembiilayaal noqdaan macquul maaha labaatan sano markii la joogo ama toban sano la joogo oo naf iyo maal gaalkacyo la geliyo subaxa dambe wiil yarihi inta mootar qaato inuu wuxuu arka inta xasuuqo oo daartuu arka jabiyo oo wuxuu rabo sameeyo haddana in la yidhaaho waa la diriraya ha la heshiiyo waaya suldaan cabdinaasir jaacsad oo barnaamijkii maalada toddobaadkii dhawood ka qayb galay waxa uu sheegay in beelaha isagu u matelaa gobolka mudug shanta degmo uu ka kooban yahay laba degmo iyaga ay khaastoo ay leeyihiin saddex degmona ay wax ku leeyihiin oo ah gaalkacyo jariiban iyo hobyo
ma waafaqsani warkaa waa ka soo horjeeda waa ka soo horjeedaa sabab waxaan uga soo horjeedaa deegaamada magaalooyinka binooyinkooda hobyo xarar dheere ceelhu ceelhuur meesha la yidhaahdo guraceel kulli way ka dhismo horeeyeen magaalada gaalkacyo xagga magaalada markii la yidhaahdo kulli waxaa bineeyey dadkan dhinacaano daaroodka deegaamada fiyaalayaasha ugu waaweyn annagaa leh markii la wada hadlo oo la xisaabtamo suldaanka anoo ku faraxsan isagoo suldaan guud suldaan ah oo suldaan guud aha inuu isagu looyar noqdo oo miiska soo fadhiisto anna waxaan looyar u ahay dhinacan waxaan rabnaa dadku isagoon isdilin inta xisaabtamo haddii sida uu suldaanku sheeganaya ay waxu noqdaanna oo xisaab wax ku qaato aanu annagu gardaduub iyo jujuub wax kaga hayno inuu xisaab wax ku qaato haddii annaga barakicin iyo jujuub iyo dhac waxna loo ka hayeyna xisaab inaanu wax ku helno iyadoon la isdilin in la xisaabtamo haddii sida suldaanku uu sheegtay xuduudihiisuna ay buurtilo tahay gobolka mudug oo dhanna isagu uu leeyahay majoratigana uu yahay dee waxaan u malaynayaa samadan cidi uga soo degi mayso dhulkana dadkuna dhir baxday iyo deegaanka iyo binadu maahee xisaab bay imaanayaan soomaaliyana hadda waa noo wada joogtaa ha la isla arko wixii suldaanku u yeesha ha qaata waxaanu leenaha aanu qaadanaynaa walaalo derisoo isnabadgeliyana waa noqonayna waayahay hadda magaalada gaalkacyo dowladda puntland iyo galmudugba wayaga wada hadlo la dhexdhexaadiyey dhinacii siyaasadda waxay yidhaahdeen madaxdii waxbaan isku afuurno heshiis baanu gaarnay iminka waxaa loo gudbayaa heshiiskii xisaabtanka iyo dhibaatadii meesha ka dhacday ciddii yeelanaysa iyo mas-uuliyaddaas maxaad u malaynaysaa xaggee wada hadallaa laga bilaabi karaa yaa yaa ka qayb gelaya sees loo wada hadlaya
wada hadallada horta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu waxay ku dhawaaqeen waxaa lagu dhawaaqay waa xabad joojin inaan la diririn la xisaabtamo waa soo dhaweyneynaa waa soo dhaweyneynaa markii la xisaabtamo waxaa imaanaysa yaagar yaa gar daran markaanu annaga reer puntland inta gardarrada yeelana gar qaadan weyno markaasaanu anagu dembiilayaal noqonaynaa weliba waxaanu qabnaa markaas sida shareecada islaamku sheegtay soomaaliya o dhan intay isugu kaaya tagto walaalahay xaqaanu ka hayno ina laka farmaroojiyo nalaka qaado haddii gardarrada walaahayay yeeshaan oo dadka duulaankaayoo waxaysan lahayn doonaya ay noqdaanna de xeerkaasoo kale in la waafajiyo waxaan qabaa maanta xaaladda soomaaliya ee gaalkacyo soomaaliya oo dhan bay xal u tahay guri aan la isku haysan iyo dad aan ishaysani ma jiraan reer kasta oo ishaysta oo soomaaliyana wuxuu isku haystaa waa deegaan waa qolo rabta inay wax riixdo iyo qolole warraga jooga gaalkacyo waxa maanta dowladda federaalka iyo soomaalidu ka bineeyaan yaa soomaali xeer u noqonaya xeerkaa in reer mudug lagu bilaabo na raalli baan anigu ka ah laakiin waxaan qabaa iyadoon la isdilin oon la isbarakicin oo dadaan dembi qabin la layn oo aan hanti la burburin inta la xisaabtamo qof walbaa xaqiisa inuu sheegto haddii uu u sugnaadana inuu qaato haddii uu sugnaan waayana inuu samro arinta meesha wax laga bilaabi karaan waxaa magaaladan gaalkacyo aynu hadda wada joogno walaalahayo meediyaha meel walba waxay ka sheegeen in laga gardaran yahay wadada inay u joojiyeen inay iyaga deegaankoodii tahay oo ay sidaa dagaalka ku bilaabeen magaalada inaanu dalriix ku wadno oo puntland ay xaafad ee deegaanka iyagu magaalada ku lahaayeen walaalahayo aanu xoog ku gallay annagaa bakhaaradeedii la degan yahay oo guryahayagii la degan yahay oo binadii gaalkacyo ugu horeysay oo asalka ahayd guriga islaan cabdille islaan faarax uu lahaa sarta hurmuud buu kasoo horjeeda ma dhisi karo walaalahyana hurmuud sarta aad aragtay oo toddobada dabaqay ka hormudeen waxaa igu maqaalaa waayo dhexdaas inay yidhaahdeen booskan hanala ka gadaanu sarta baakin uga dhignay miinima markay ugu soko maraan waxay ka sokeeyaan eriyada guriga islaan cabdille ku yaalla allah u naxariistee oo hadda islaamka iyo islaamka uu leeyahay miinima markay ugu sokeeyaan waxay ka sokeeyaan afar boqol shan boqoloo mitir ku dhowaad deegaanka annagu aanu leenahay oo guryahayagii oo la yaqaano oo asal guri dee guriga markii lagu wada hadlo qofna guri uusan lahayn sheegan mayo hadduu kire lagu deganaa kiradii lagu nabadgeli waa haddii qaraabnimo lagu deganaa lagu nabadgeli waa horta cidda duulaanka ah oo heshiiska haddii ka muuqanaysaa gaalkacay waxa ugu horeeyo laga wada hadlaa waxay noqonaysaa walaalahaye inay guryahooda iyo deegaankooda tagaan annana kuwa yaga aanu tagno markii la kala miirmo oo qolo walbaa maamulkeedu deegaanka ay iyagu leeyihiin guryaha ay gaalkacyo ku leeyihiin ay ku sugnaadaan markaasay muuqanaysaa yaa wax boob waday yaanse wadin sheekaduna halkaasay ka bilaaban doontaa haddii alle miyigay u gudbaysaa xuduudihii bay tegeysaa waa xisaab bay imaanaysaa xisaabtaasi wakhtigay doonta ha qaadato wixii xisaabtaa maanta waxaa la rabaa wax cad oo aan la isku khaldamin oo laba midkood lagu helo dad walaalaa oo soomaaliya oo waxwada leh oo wax cado ay ku heshiiyaan oo mustaqbal ubadkoodana u noqdo iyana ay ku wada noolaadaan gaara inaan noqono wax laysku darsado iyo laba maamul oo walaalaa ee soomaaliya oo darisa oo maamul walbaa xuduudiisa iyo deegaankiisa iyo daaqsintiisa yaqaan iyo dadkiisa in la noqdo wixii intaa u dhaxeeya aynu wax wada lahaano oo aynu wax kala lahaano oo iyaynaan wax wada cunin oo wax wada maamulan oo aynu isdillo haddana aynu wada deganaano mustaxiil wey wax bini aadamka ku noolaan kara maaha